gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale ayaa dhagax dhigay dhismaha waddo interloog ah oo dhex marta degmada dharkiinle ee gobolka banaadir madasha dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada dharkiinley iyo bulshada qeybaheeda kala duwan gudoomiyaha degmada dharkiinley yuusuf xundubey ayaa ka waramay ahamiyadda bulshada degmada ugu fadhiso dhismaha wadadan wadan gudoomiye soo dhowow cisbitaalkan hore u shaqayn jiray haddana qayb weynay dhiseen ay fureen waxay isxil qaameen ayaga iyo dadka xaafadda degmada markay wada tashteen in waddadii ay saaraan interlog si ay u soo noqoto bilicda waddada loo helo annagana hadafkeenna wuxuu ahay in horta waxaan ahamiyadda marka hore xoogga saarnay waddooyinka xiran oo ku xiran caarituuryada iyo qashinka iyo jeedaha inaan falno balenbina waxaa noo ahay ama beejka labaadna waxaa noo ahay inaan dhisno waddooyinka dadka xaafadihi markaan dhex galnay hadda waxaa diyaar ah waddooyin badan laakiin kow waxaa ah waddadan oo hormarta cisbitaal caalami ayadaan rabnaa insha allah hadduu ilah ilaa jaagi salaam inaan geyno ku ridno mudan guddoomiye waa dardaarankii adiga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir aadna farteen oodna dhahdeen waddo qurxoon degmo qurxoon bilic lagu faani karo iyo degmo cagaarana idinka rabnaa dadaalkii qaybo ka mid ahan hadda wadnaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale ayaa bulshada caasimadda ugu baaqay in xoojiyaan iskaashiga lagu dhisayo magaalada mudan guddoomiye waxaan runtii kugu ammaanayaa shaqada wanaagsan aad ka hayso degmadaada haddii ahaan lahayd amniga horumarka bulshada iyo dhammaan adeegyada bulshada oo runtii si fiican u muuqanayo waddadan oo ah runtii wadda halbowle ahna in maanta ay tahay tii ugu horraysay aan ka dhex dhigayno degmada dharkeenley waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa sidaad hadda ballanqaadayba in ay sii socoto oo adeegan u gaaro dhammaan xaafadaha insha allahu tacaala waddadan waxay ku timaaday iskutashi oo maamulka degmada iyo cisbitaalka caalami ganacsatadiisa iyo bulshada deegaanka ee xaafadan ku teedsan ama waddadan ku teedsan ayagu ay gaareen kuwa kalena waxaan rajaynaya ayana abqadro inay ku daydaano oo sidaan isi la mid ah ay u hirgeliyaano waddooyinkan interlooga ah dhismaha waddadan ayaa dadka deegaanka baahi weyn u qabeen ayaa isticmaalkeeda waxa ay qayb ka noqon doontaa fududaynta isku socodka gaadiidka bulshada iyo bilicda degmada dharkiinley